bismillahi raxmaan iraxiim safarkaygii ofishalka ahaa oo aan ku tegay dalka kenya oo uu igu marti qaaday madaxweynaha kenya uhuru kenyatta runtii wuxuu ahaa safar kusoo dhammaaday guul waxaana ka wada hadalnay sidii labada dal calaaqaadkiisii aan u soo celin lahayn ama aan u horumarin lahayn waxa aana aasaas u ahaa runtii labada dal inay ka wada shaqeeyaan dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo nabadgelyada runtiina wuxuu ku dhammaaday shirkaas guul yuu ku dhammaaday waxaa intaas dheer oo runtii aan ka wada hadalnay waxay ahayd oo runtii wakhti badan naga qaatay sidii safarka isku xira magaalada muqdisho iyo iyo nairobi aan usoo celin lahayn oo jidka loo maro wajeer oo ummadda soomaaliyeed runtii cadaabka ku ah oo dhibka ku ah aan uga leexin lahayn bacdamaa uu muddo dheer oo laga hadlayay sidii diyaaradaha ka baxa xamar ay toos ugu tegi lahaayeen nairobi runtii arrintaasna waa ku guulaysanay oo wuxuu ballan qaaday muddo laba isbuuc dhexdeeda ah in ay ku bilowdaan diyaaradihii ka baxay muqdisho iyo nairobi weli waxaan rajeynaynaa insha allah hadduu ilaah yiraahdo inay muddo laba usbuuc ka yar ee howshaas ku dhammaato waxaan ka wada hadalnay oo aan isku afgaranay in fiisooyinka baasboorada diblomaadka iyo serviska shaqaalaha dowladda iyo diblomaasiyiinta aysan u baahan fiisooyin ay ku tagaan nairobi ay ka qaataan eraboorka dhexdiisa waxaa kale oo aan ka wada hadalnay sidii aan u kobcin lahayn dhaqaalaha labada dal iyo waxay ballanqaadeen waxay ballan qaadeen inay naga taakulayaan naga caawiyaan dhanka waxbarashada oo ay siiyaan training ama tababaro ay siiyaan dad gaaraya shan boqol oo dee macalimiin macalimiin iyo kalkaaliyaasha caafimaadka iyo diblomaasiyiinta ay gacan naga siiyaan dad gaaraya shan boqol waxayna ballan qaadeen inay kordhinayaan markii loo baahdo waxaan kaloo ka hadalnay in dhaqdhaqaaqa ganacsiga xuduudada aan furno oo dadka labada dhinacba ay iska gooshaan oo xuduudada la furo meeshii laga hadlayay derbi in la dhiso in aan dadka isku furno oo xuduudada laba meelood mandheera iyo buulaxaawo iyo dhobleyba la furo si uu ganacsiga si smooth ah oo dee habsami ah labada dhinacba ay ay ay isaga gooshaan waxaan ku ballanay in xiriirkii labada dal si buuxda loo soo celiyo oo si dhab ah loo wada shaqeeyo insha allah hadduu ilaa yiraahdo waxaa kaloo muhiim ahaa oo ballan qaaday oo aan ka wada hadalnay arrimaha qaxootiga markaan ka hadlaynay in dhadhaab iyo meelaha soomaalida ay ku badan yihiin qaxootiga in laga furo dugsiyo farsamo si dadkii loo baro farsamooyinka gacanta oo dhinac walbaba hadday noqoto dhanka dhismaha hadday noqoto dhanka korontada iyo tuubooyinka balaminka waxaa la yiraahdo iyo dhinac kasta oo farsamo ah si dadkaasi si xor ah ay ugu noqdaan meesha ay rabaan adduunkana meeshay rabaan ay uga shaqaystaan waxaa kaloo muhiim ah oo runtii xusid mudan oo aan ka wada hadalnay in dadka qaxootiga ah loo sameeyo dhaqdhaqaaq bacdamaa meeshaas ay tahay xabsi kor ka furan oo dadka qaxootiga ay hadda labaatan iyo toddoba sano ay marayaan sida xabsi oo kale ahna ay tahay in dadku ay bulshada dhex galaan sida uganda oo kale iyo meelo kale oo kala duwan iyo south sudan iyo suudaanba naftigeeda waxaa marka intaas dheer igad shirkii igad oo runtii ujeedadiisa u ahaa sidii xal rasmi ah looga gaari lahaa arrimaha qaxootiga arrintaasna runtii iyaduna waxay kusoo dhammaatay guul oo haddee igad shirkiis uu ahaa madaxda wadamada igad ka mid ah ay kulli isugu yimaadeen waxa aan xaqiijinay oo laisku afkartay in qaxootiga aan la khasbin oo si voluntary ah voluntary ay ay dib ugu noqdaan dalkooda mar alla markay rabaan in sidaasoo kale tababaro loo sameeyo oo farsamo ah meelahay joogaan loo sameeyo inay dhaqdhaqaaq sameyn karaan oo dee sidii aan hore u sheegayba ay macnaha la falgeli karaan ama la macaamili karaan bulshada dadka ay la joogaan hadday tahay kenya ama etoobiya ama uganda ee qaxootiga soomaaliyeed ee naga jooga waxaa intaas dheer oo iyadan muhiimadeeda lahayd in maxaan ku irahda wax alla wixii arrimooda ah loo soo mariyo haddii lasoo celinayo dib loo soo celinayo dowladda soomaaliya runtii labadaas arimood aan u tegay meesha waxay ku dhammaadeen guul dowladihii aan la kulmay madaxdoodiina waxaan isku afgaranay inaan si buuxda u wada shaqeyno si aan dalalka geeska africa aan u horumarino dhanka dhaqaalaha iyo nabadgelyadaba
mudane madaxweyne ee dalka waxaa ka jira sida la socoto abaaro baahsan oo dadka soomaaliyeed saameeyey abaarahana way ku soo laalaabtaan dalka dhowr jeerna waxaad sheegteen dowladdu inay diyaarinayso qorshe looga hortegayo abaaraha soo laalaabta haddaba maxaa inooga sheegi kartaa qorshahaas ee dowladdu haatan ay diyaarinayso
waxaa weeye arrimahaasi abaaraha waa run waxaa ku baaba-ay xoolo fara badan dad badanna waa ku qaxeen kuwa badanna waa ku la-adeen taasina waa wax la xiriira arrimaha nabadgelyada iyo khasbiyan dee roobkii alle uusan uusan wakhtigan u dib nooga dhacay oo aan rajaynayno ilaahay aan ka baryano mar walbaba inuu ilaahay roob noo keeno oo dadku ku qabowsadaan laakiin intaasoo dhan waxaa ka muhiimsan in la helo dowlad u diyaargarowda abaaraha adduunka o dhan waa ka dhacaan abaar waa dhacdaa laakiin laguma la-do maxaa yeelay dowladda laga rabaa inay dadkeeda u diyaariso waxna u dhigto gargaarna ay u diyaariso oo dadka la gargaaro taasna runtii waxaa qeyb ka ah bacdama aan muddo colaad ku jirnay haddana colaad aan ku jirno oo shabaabku ay ummadda soomaaliyeed dhib ku hayaan inay keentay runtii in dadkaasi ku waxyeeloobay abaaraha aanan waxba la gaarsiin laakiin waa ka shaqeynay oo runtii caalamka iyo kulli meel walba waa waa u baaqnay inay si deg dega noo soo gaaraan gargaarna badanna waa yimid dadka soomaaliyeed naftigoodii waa isxil qaameen oo gacan iyo iyo iyo maaragtay gacan waa ka geysteen hadday yihiin qurbadaha dadka joogaya hadday yihiin ganacsada soomaaliyeed iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan marka wixii hadda ka dambeeya insha allah waxaan isu diyaarinaynaa wixii kaleoo soo socda insha allah mustaqbalka sidaan uga hortegi lahayn yaan falankeeda qabanaynaa hadda mudane madaxweyne waxaad xafiiska joogtaa oo aad magacaaban tahay bil iyo siddeed iyo toban maalmood waxaana jira waxyaabo badan oo bulshada aad u ballanqaaday oo ay ka mid ahayd inaad khudbad u jeedi doonto shacabka soomaaliyeed in wadooyinka aanan lagu xiri doonin in mushaaraadka dowladda ay joogto noqon doonaan iyo weliba arrimo kale ilaa iyo hadda arrimahaas maxaa kaaga hirgalay ama maxaa qorshahoodii ay socdaan waa waa dhab weeye hadda anigu waxaan lay doortay muddo laga joogo bil iyo sideed iyo toban casho runtii waxaan ku guuleystay anigoo shan iyo toban casho jooga inaan ra-isul wasaare magacaabay ra-isul wasaarahan wuxuu ku guuleystay isagoo labaatan iyo kow casho jooga inuu isna soo magacaabay golihiisa wasiirada waxaan rajeynayaa insha allah in golahaas wasiirada ah si deg dega loo ansixiyo oo xildhibaanada sharafta leh ay si deg deg u ansixiyaan maxaa yeelay waxaa loo baahan yahay dowlad ka shaqaysa inta adigu aad sheegtay oo aan anagu aan ballan qaadnay maxaa yeelay ballanqaadkii wuxuu ku dhisan yahay in la helo dowlad fulisa brograamyadii iyo wixii aan ka hadlay oo aan ballanta aan ku qaaday markaan aan ka bilaabo inaan la hadlo shacabka maalintii caalamsaarkan ummadda shacabka shacabka soomaaliyed la hadlay oo si ballaaran oo dhinacyo badan taabanaysa aan ula hadlay ee arrimaha aad sheegtay jidadka in la xiro aniga lama xiro jidadka maantana waa dee safar baan ka imid saddex beri ka horna safar baan aaday waana dhaqdhaqaaqa anigu naftigayga jid laga xirana ma jiraan waxaa intaas dheer qolada nabadiidka ah waa dhab weeye dagaalkoodii way wadaan oo shacabka soomaaliyeed maalinba maalinta ka dambeysa ma waqti ay helaanba dee waa aragnaa inay laynayaan oo qarxinayaan oo dad laynayaan waxaan ballan qaaday marka aniga in dadka dhibaatada u geystaan haddii lagu daaweyn waayo meeshaan inaan dibad u qaadno ayaan dhaweyd waxaan qaadnay caruur ay laayeen oo ay dhibaato u geysteen yaan qaadnay oo aan turkiga geenay sacuudiga markaan tegay waxa ay naga ballan qaadeen labaatan qof inay noo qaadaan labaatankii qof hadda waa diyaarinaynaa hadduu ilaa yiraahdo waxaan kaloo ballan qaaday haddii guryihii guryo ay baabi'iyaan ama hanti ay baabi'iyaan in dowladdu ay qeyb ka qaadato sidii hantidaasi dib loogu soo celin lahaa gurigii ay kusoo tuureen madfaca dhanka madaxtooyada agteeda ahayd oo waxaan ka geysanay waxaan ka geysanay kaalin inaan dib u dhisno oo waxaan waxaan siinay ciddii maaragtay dhaqaalaan gaarsiinay dee intii karaankeen annagu waa qabanaynaa ballamadii aan qaadnayna waa fulinaynaa insha allah sidaan u ballan qaadnay waxaa intaas dheer dalku wuxuu ku jiraa dagaal ayuu dalka ku jiraa dowladdaana waxaa loo baahan yahay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo ansixiyo dagaalkaanu ku jirana dagaal ciidamadeenna iyo shabaabka u dhex yaalla ma aha waa dagaal shabaab iyo ummadda soomaaliyeed dhex yaalla maxaa yeelay waxaan arkaynaa maalin walbaba inay isqarxinayaan oo dadkeena shacabkeena ay leynayaan iyagoon u aabayeelin saqiir iyo kabiir dumar iyo rag iyagoon u aabayeelin ay ku xasuuqayaan ay ku xasuuqayaan shacabkeenna meel kasta ay joogaan marka ummadda soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay isu diyaariyaan dagaalkan shabaabka uu dee ummadda soomaaliyeed kula jiro in la isu diyaariyo oo mar alla markii la ansixiyo dowladda aan ugu baaqi doono shabaab in ay magangeliyada aan siin doono ay ka faa'iidaystaan si ay uga soo tagaan runtii dee ficiladaas iyo burburinta qaranka iyo laynta ummadda soomaaliyeed ee leynaya inay ka tanaasulaan ay hub ka dhigaan si annaga naftigeenna aan u siino waxa ay u baahan yihiin hadday tahay waxbarasho iyo shaqaiyo hadday tahay aan aan ugu baaqno laakiin ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegayaa inay isu diyaariyaan dagaalka aan kula jirno ee argagixisada oo iyagu ay maalin walbaba shacabkeena ay ku leynayaan iyagoon u aabiyeelin cidna mudana madaxweyne al-shabaab dagaalka lagula jiro muddo badan ayuu socdaa meelo badan oo ka tirsan dalka ayayna weli al-shabaab ku harsan yihiin ballanqaadkaadana waxaa ka mid ahaa dagaalka lagula jiro al-shabaab in lasii xoojin doono hadda sidee isleedaha waa lagu soo abjari karaa dagaalka al-shabaab
dagaalkan shabaab aan kula jirno dagaal iska soconaya maaha weligiis wuxuu hadda socdaa toban sano waa inuu soo afjarmo waa in lagu kala adkaado dagaalkan dagaalkan annagaa ku adkaanayna maxaa yeele ilaahay annagu nala jiraa iyaguna waa waxa weeye waa horar ku shaqeynaya runtii maskax shisheeye ku shaqeynaya loona soo diray in ay ummadda soomaaliyeed laayaan hantidoodana burburiyaan fakerkay ku shaqeynayaanna runtii waxa weeye faker ah in dal soomaaliyeed uusan jirin qaran soomaaliyeed uusan jirin dalkan uu burburo way waxay ku shaqeynayaan taasna runtii cid ka yeelaysa iyo cid u dulqaadanaysa ma jirto maxaa yeeley waxaan haysanaa taageerada shacabka soomaaliyeed shacab soomaaliyeed oo diyaar u ah in soomaaliya ee qarnimo buuxda ay hesho oo sharaf iyo ciso adduunka kale caalamkan waxaan ka haysanaa taageero buuxda ciidankeenu waa u qalabaysan yahay waana u diyaarinaynaa insha allah hadduu ilaah yiraahdo inay runtii ay wajahaan qoladan horarka ah iyagoo ka haysta taageero iyo maxaan ku raahdaa iyagoo taageero buuxda ka haysta shacabka soomaaliyeed marka insha allah waxaan rajeynaynaa inaan soo afjarno dagaalkan aan kula jirno qoladan shabaabka ah iyo alqaacida maxaa yeelay waxay banaanka ugu soo baxeen inay ummadda soomaaliyeed laayaan ummadda soomaaliyeed iyadoo iskaashanaysa dowladdeeda kaashanaysa caalamka kaashanaysa waxaan u diyaar garoobaynaa insha allah hadduu ilaah yiraahdo in aan runtii soo afjarno dagaalkan annagoo ugu baaqeenna mar walbana mar walbana maxaan ku raahdaa banaanka soo dhigayna oo cadaynayna in ay ka tanaasulaan dagaalka ay shacabka soomaaliyed kula jiraan inay ka tanaasulaan hubka ay dhigaan maxaan ku raahdaa yaan yaan mar walba ku baaqnaa haddana waa ugu baaqaynaa maxaa yeelay waxay u kala baxaan shabaabka kuwa runtii u adeega quwada shisheeye iyo dad la khalday oo fara badan oo soomaaliyeed oo la khalday marka dadka la khalday waxaan leenahay shacabkiina iyo dadkiina halaynina diintiina meel ha uga dhicina diintu ma ogola in dad shacaba la laayo hantina la burburiyo ma ogola diintu ma ogola in dalku uu dowlad la-aan ahaado ma ogola marka waxaan u sheegaynaa dhallinyarada shabaab la socota oo la marayn habaabiyey oo beenta loo sheego la khalday waxaan u sheegaynaa inay ka soo baxaan oo noo yimaadaan oo kasoo nagala soo qaybgalaan runtii horumarka aan doonayno dibdhiska aan doonayno inaan dalkeena ku dhisano muhiimadaha dowladda waxaa ka mid a sida madaxweyne dhowr jeer hore aada u sheegtay la dagaalanka waxaa loogu yeero musuqmaasuqa sidoo kale ganacsatadii nairobi aad kula kulantay waxaad u sheegtay in aad doonayso in soomaaliya safka hore ka gasho wadamada aadka ula dagaalama musuqmaasuqa sidoo kalena xagga hufnaanta maamulka maaliyadda ku wanaagsan haddaba sidee isleedahay dowladda soomaaliya taas way ku gaari kartaa musuqmaasuqa waa kansar waa cudur galah dowladda sida kansarka uu bini aadanka ama xoolaha u galo marka qof kansar la noolaada ma jiro marka dambe kansar ka adkaada qofka waa u dhintaa haddii musuq maasuq batana dowladuhu waa u dhintaan marka waa inaan la dagaalno waa inaan ka saarno meesha musuq maasuqa maxaa yeelay wax meeshaasna soo dhigay oo dowladdeena ay u kici la-dahay oo adduunka nagu cambaareeyey oo aan u noqonnay inaan nahay dowladaha ugu xun waxaa qayb weyn ka ah musuq maasuqa anigana runtii waxay qayb ka tahay brograamyada aan rabo inaan ku shaqeeyo inaan la dagaalna musuq maasuqa anigaa ugu horeeya ra-iisul wasaarahana waa ku ballannay isagana safka hore wuu kaga jiraa in lala dagaalmo musuq maasuqa wasiiradii uu soo magacaabay haddana waa kula dardaaranay shacabka soomaaliyeedna waxaan leenahay gacan nagu siiya haddii aan ka adkaano musuq maasuqa dalkan wuu istaagayaa sharafkiisii iyo cisadiisi iyo karaamadiisina dib baan usoo ceshanaynaa hadduu ilaa yiraahdo insha allah ummadda soomaaliyeedna waxaan siin doonaa kalsooni la dagaalankan aan kula jirna musuq maasuqa iyo xag jirka labadaba ra-iisul wasaare xasan cali kheyre oo mudana madaxweyne adugu aad soo magacowday ayaa magacaabay golaha xukuumadda oo lixdan iyo sideed xubnood ka kooban waxaana haatan soo baxaya cabashooyin iyadoo aan weli la horgeynin xubnaha baarlamaanka haddaba maxaa ugu baaqaysaa xubnaha golaha shacabka
xubnaha baarlamaanka sharafta le waxaan ugu baaqayaa dowladdan waxa weeye waxaa waa anugu waa taageeray ra-isul wasaarahana soo dhisay waana dad aqoon yahana ah oo hufan oo aan aaminsanahay inay kartina leeyihiin khibradna u leeyihiin shaqada loo magacaabay waxaan ka codsanayaa in aysan aysan ishortaagin oo ay taageeraan oo ay ansixiyaan kadibna la xisaabtamaan haddii marka dhaliile ay timaado markaas in la sugo laakiin inaan laga hordhicin maxaa yeelay dadkan hadda lasoo magacaabay runtii waa dad runtii dee c v-gooda la yaqaano qaarkoodna hore usoo shaqeeyey muhiimadduna waxay tahay in shaqada markay galaan lala xisaabtamo waxaana aaminsanahay hadduu ilaah yiraahdo in la ansixin doono oo xildhibaanada sharafta le ay ansixin doonaan kadibna ay la xisaabtami doonaan shacabka soomaaliyeedna iyaga naftigooda waxaan kula dardaarmayaa in ay taageeraan dowladdan dowladdani waxaan aaminsanahay inay tahay dowlad wanaagsan oo uu brimisterka soo dhisay waana la wada arwaana wada arkeenaa siday siday noqoto hadduu khalad yimaadana khasbiyan oo ka soo horjeeda mabaadi'dii iyo aragtidii dheereed oo aan anigu lagu soo doortay khasbiyan dee waa la xisaabtamaynaa marka shacabkuna ha taageeraan xildhibaanada sharaftalena ha ansixiyaan ha la siiyo wakti waxqabadkoodana lagu arki karo
ugu dambeyntii waxaa horey usoo noqotay ra-iisul wasaaraha dalka markaasna dadka soomaaliyeed waxay kugu barteen waxqabad wanaagsan taasina waxay keentay adigoo kaashanaya shacabka soomaaliyeed in sideedii bishii februari lagu doorto madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya sidoo kale doorashadaadana dadka soomaaliyeed oo dhan ayaa u riyaaqay waxaana dadka soomaaliyeed meel kastoo dunida ay ka joogaan dalkii dibaddaba ay dhigeen dibadbaxyo ay kugu soo dhoweynayeen guushaada haddaba mudane madaxweyne maxaad u sheegaysaa shacabka soomaaliyeed ee sida intaas le-eg kuu taageersan
shacabka soomaaliyeed dadweynaha soomaaliyeed waa dad wanaagsan oo runtii raadinaya inay helaan dowlad u qalanta anigana ballan waxaan ka qaaday inaan u keeno dowlad u qalanta oo ammaanadooda ilaalisa oo cadaaladda adkaysa oo dadka tabarta yar ee saboolka ahna gacan siisa taasna waxay ku imaanaysaa waxaweeye dowladda in la taageero canshuuraha la bixiyo si dowladdu ay u bixiso adeegii laga sugayey sida caafimaadka waxbarashada biyo nadiif ah in la sameeyo la siiyo abaarahan oo kalena laga hortago jidadka la dhiso magaalada la qurxiyo oo ay u ekaato magaaladan magaalooyinka kale oo soomaaliyeedba dee magaalooyinka hore u marayo kale in laga dhigo taasna waxay ku imaaneysaa in ganacsatadu iyo shacabka soomaaliyeed ay aaminaan dowladdii ay nagu aaminaan wax alla wixii ay maaragta canshuur u dhiibaan annaguna waxaan ka ballan qaadaynaa sida adiga marka hore aad sheegtay in aan dowladdan la tartansiino dowladaha horey u maray maxaa yeelay dowladaha hore ugu maray nagama fiicna waxaa lagu kala duwan yahay madaxda iyo leadershipka lagu kala duwan yahay hoggaanka lagu kala duwan yahay haddana waxaan aaminsanahay kalsoonida shacabka ay siiyeen iyo taageerada ay siiyeen in aan aanaanan marnaba aanan dhayalsan doonin aanan ugu soo celin doono kalsoonida ay siiyeen shaqo wanaag iyo iyo iyo karti iyo hufnaan iyo soomaalinimo iyo daacadnimo aan ugu soo celin doono qof kasta oo ila shaqeeyana inuu ku shaqeeyo mabaadiida aan ku shaqeeyo oo aan ummadda soomaaliyeed iyo shacabka somalia meel kasta ay joogaan aan ballanta ilaahay aan kula galay aanan fulin doono hadduu ilaah yidhaahdo